bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana wanaagsan dadka hawada naga dhagaysanayo meel kasta aad joogtaan waa toddobaadkii toddoba iyo labaatanaad sanadka imika aynu ku jirro ee laba kun iyo siddeed iyo tobanka qarniga koob iyo labaatanaad sanadkiisa siddeed iyo tobnaad kusoo dhawaada barnaamijka heesaha galgacalka lahaa ee imaqashi imadadaadi
mankiyo adiga ahaa miyirkaygii la
xuquuqda furitaanka barnaamijka waxaa u dhowrsan waxay u dhowrsan tahay ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyey soogayahanka weynaa ee alis weli cigaal dun arbeed barnaamijka waxay farsamaynayaa anigoo waxay farsamaynayaa qays cali shireen anigoo cabdisalaam cali matan ayaa idin socodsiinaya waa barnaamijkii salaamaha ama maqashii madadaali oo dadku ay dadkooda ku salaamayeen laguna akhriyayo waraaqaha aroosyada meherka iyo weliba salaamaha sida gaarka ah dadku ay isku darayaan meel kasta ay gudaha dalka iyo dibadda kala joogaan dadweyne waxay si toosa nooga qaybgeli karaan cidda daranaysa telefoon lambarada siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo kow ilaa iyo toban toban iyo lix oo landline ah hase yeeshee waxaan jeclaa barnaamijkeena ku daafuro goor maxay ugu dambaysay cabdi oo umar ismaaciil heeskiisii hibasho
markaan halaxsaday ha qidhiyo haleeshay halistii wadnahaw halkay qoontaan hayaayo hawsheedi laheed dadaawe markaan halaxsaday ha qidhiyo haleeshay halistii wadnahaw halkay qoontaan hayaayo hawsheedi laheed daawe habaarso ishaydu ma qabto iyadu imay horseedin halhayntu soo abkayga maaho intaad ku hadaafi maayo ilayn hohi kuma bogsiiso hamigu warwarka ma biyo halaa hal wax kuma keeno adduun hawli kama dhammaato hadroo hurda seexan waayo hadhkay igu laba ahaayo hayaamay horseed la'aano habhaabtay waxaanan hayne laba ahayo hayaamay horseed la'aano habhaabtay waxaana hayo habarsow ishaydu ma qabto iyadu imay horseedin halhayntu soo afkayga maaho intaad ku hadaaqi maayo ilayn hohay kuma bogsiiso hamigu warwarka ma fiiyo halahal wax kuma keeno adduun hawli kama dhammaato ka heesay habeen badhhawdo hortay dadanto hallaabo hadhgalay qadhqadho hilaabto hareerna u heli waaye ka heesay habeen badhhawdo hortay dadanto hallaabo hadhgalay qadhqadho hilaabto hareerna u heli waaye habarsow ishaydu ma qabto iyadu imay horseedin halhayntu soo afkayga maaho intaa ku hadaaqi maayo ilayn hoy kuma bogsiiso hamigu warwarka ma biyo halaal wax kuma keeno adduun hawli kama dhammaano
cabdi oo cumar ismaaciil ciyaaryada miisiga dhammaanba iskale kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankiiba ayuu heeskaasi finaankaasi qaaday waa tahay waraaqada ugu horeysa ayaan idiin soo qabanaya dadweynuhuna dabcan qadka way soo geli karaane xaliimaha saadiye carab oo mulkhayr la yidhaaho iyo hooye faadimo sheekh maxamed iyo abe sheekh axmed maxamuud tirmidi iyo iyo muta muda mudathir sheekh axmed iyo cabdiraxmaan sheekh axmed iyo adnaan sheekh axmed iyo fayse sheekh axmed iyo nasteco sheekh axmed iyo balqiso sheekh axmed iyo najmo sheekh axmed iyo iyo shukri maxamuud aadan oo shani la yidhaaho iyo cabdifatax carab cabdi iyo xasan carab cabdi iyo cabdiweli carab cabdi iyo sayid carab cabdi iyo khatare carab cabdi iyo nimco carab cabdi oo nayrus la yidhaaho iyo nimco maxamed cumar oo iyo xabse cabdilaahi cilmi iyo salme cabdilkariim sheekh ciise iyo nimco maxamed sheekh cabdilqaadir waa dadka ugu horreeya dabcan nasiibkoo yeeshay in waraaqadooda halkan laga akhriyo waraaqada ugu horreysa ee barnaamijka lagu daafurayo ay noqoto faadmo zaara khaliif cabdilaahi oo filsan la yidhaaho iyo cabdiraxmaan xasan xuseen iyo axmed cabdilaahi axmed iyo sayid cali cumar xirsi iyo saadaq aadan xuseen iyagoo isku duban bay waxay hambalyo leeyihiin nala wadaaga hooye aamine sheekh axmed tirmidi iyo aabe cabdirasaaq carab cabdiyo weligu dhashay sidii labaatankii maajo oo bishii shanaad laba kun iyo sideed iyo tobanka magaalada muqdisho wiilka dee magaciisa nama aanu soo gaarin dabcan laakiin iyaga magacu bixiya waxaan leeyahay allaha ka dhigo adeer inankii allaha kaa dhigo aan leeyahay inankii dalka iyo dadka iyo diintaba naftiisa iyo maalkiisa iyo xooggiisaba u hura waa yahay markana halla heeste malahan malanaa inayna labaatan sandood dee maqlin oo cajiibaan idin ciyaarayaa axmed gacayte uu inoo qaadayo heeskan waxaa la yidhaahaa lama kala cadgoosto alla maxaa heeska xilmad ku caasan haye janadi firdowsa ka waraabayo axmed gacito yuusuf ayaa heeskaasi inoo qaadayay lama kala cadgoysto allaha u naxariistee kun iyo sagaal boqol todob iyo siddeetankii ayuu finanku geeriyooday waa tahay waraaqadan iminka gacanteyda ku soo dhacday waxaa hambal loola dirayaa hoyaamine sheekh axmed tirmidi iyo abdicabdirasaaq carab cabdi oo wiil ugu dhashay maajo siddeed iyo labaatankeeda laba kun iyo sideed iyo tobanka magaalada tan muqdisho balqise sheekh axmed iyo balqise sheekh axmed iyo najmo sheekh axmed iyo maxamuud aadan iyo shukri maxamuud aadan iyo cabdifataax carab cabdi iyo xasan carab cabdi iyo sayid carab cabdi iyo khatar cabdi carab cabdi iyo nimco carab cabdi iyo maxamed cumar nimco maxamed cumar iyo xafse cabdilaahi cilmi iyo salma cabdiqaadir sheekh ciise iyo nimco maxamed sheekh cabdiqaadir iyo faatima sahre khaliif cabdilaahi iyo cabdiraxmaan xasan xuseen iyo axmed cabdilaahi axmed iyo sayd cali cumar xirse iyo saadiq aadan xuseen iyo fayiise sheekh axmed farlacag iyo aadan sheekh axmed iyo cabdiraxmaan sheekh axmed iyo mudathir sheekh axmed iyo sheekh axmed maxamed maxamuud tirmidi la yidhaho iyo faadimo sheekh maxmed iyo xalema sacdiyo carab oo mulqeyr la yidhaaho ayaa hambaryada diraya ubax ayaa markaan ku safoole allah alla maxaa meesha miyiisa ku jira gabdhihii hobladii waa baraargeysana jibta dambe leeyihin hase yeeshee cabdi aadan xaad qays subahee iskaa sameeyey laakiin luuqda hore waa maxamed warsame qasaale
ilaahayna waynba amarkiisu fulaya aynad adigu talisaas ayaa mahadismoode ilaahayna waynba amarkiisu fulaya aynad adigu talisaas ayaa mahadismoode anoon kalgacal qaba wadigii abaalaiga anoon kalgacal qaba wadigii abaalaiga adduunyadu ku naxda awrsima laha meeshi udub lagu tilmaama ubadka iyo adoogay adduunyadu ku naxda awrsima laha meeshi udub lagu tilmaama labaeebka dhaxaad afar qaaday socodkee haddaad u karulata labaeebka dhaxaad afar qaaday socodkee haddaad u karulata waa dunyo Hayay sawdiga abartaday sawdiga abartaday xisigaygiyaadna ururku ku biro soo celi iftiinko jiri qabatay weeye xisigaygiyaadna ururku ku biro soo celi iftiinko jiri qabatay weeye alla magane waan rabay inay kugu adkaato dibna irtan weyde alla magane waan rabay inay kugu adkaato dibna irtan weyde waa dunyo
xijnada ka waraabiyo maxamed warsame qasaal iyo hablihii hoflada waaberiya dabcan aan ka dhadhansan karnay socod sheekh maxamed hadoon faaduma qaasin hilowleh iyo xaliima qalif cumar magool cabdi aadanxaad qays baa sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii heeskaasi raadiyo muqdisho ayaydun ka dhegaysanayseen waa wejiga hore ee barnaamijka oo ah imka yani aanu bartankiisa ku sii socnama ee nusa saaca oo barnaamijka noo samreeyo waa tahay goorma kugu dambeysay heeskii hibashada xasuusta leh allahu naxariiste gabadhii mar la odhan jiray boqoradda codka xalima qalif cumar magool ayaa heeskaasi hibashada xasuusta leh inoo qaadaysa maqrabo
Hello.
ka warramiyo heeskii hibashada xusuusta leh ee xaji xuseen faarax dubbad oo sameeyey ereyada iyo miisiga intaa ayaanu kaga gudbaynaa kheyrtan dhegeysanaysaay waayahay goorma idinkugu dambaysay shankaroon axmed yuusuf sagaal iyo hmm, maxamed aadan dacar oo isla heeska lafaantiisana dee sameeyey oo haweenka heeska ah siddeed iyo lixdankii bay soo xarooto heesku waa igu dheerida
markaad qaada adbalay degaya igu dheeridaay igu dhereeridaay sideen uga dhaygaday igu dheeridaay igu dhereeridaay sideen uga dhaygaday
snkroon balintaana ugu kadi waan waragnay jacaylku macaan iyo qaraar intaba waxuu leeyahay maan iyo dhaliil labadaba waayahay goormaa kugu dambaysay mase xasuusata kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatankii riwaayadii caamhadii la odhan jiray dumista aqalkaga iyo arooskeynantayda aktaradii ku jiray jilayaashii iyo heesayaashii iyo maskaxdii riwaayadda corsayba waayahay horta allah adaysto xasan xaaji cabdillaahi xasan geley laakiin waxaan idin hayaa laba fanaana mid ka mid u geeriyooda naxariisjin allah ka waraabiya aktarada riwaayad ah maxamed axmed kuluc gabadha aan ka dhicin qamar cabdilaahi harew heeskii xarub cashar waa aniga oo cabdisalaan calamataale iyo qays cali shireeho idinkaga tegayaa jamca sosantaan dib u kulmi doono sidaa iyo nabad gedi
inkastoo ay haweenkiyo rabku haatan siman yihiin inkastoo ay haweenkiyo raggu haatan siman yihiin haddana ways hundoogno waiskahii daraada hal adayga dumarku haddana ways hundoogno waiskahii daraadan hal adayga dumarku yeelo adigoon halkii marine hedhe hilinkii aad baratee adigoon halkii marire hedhe hilkii aad barate hawraarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine hawraarta dheer iyo hadal wadkii gale haynagu haraadine adigiyonkagua musikaad noqotaay adigiyo hankaguba musikaad noqotaay danta lama huraan danta lama huraanka danta lama huraanka hareeraha gabane soo habo hubba oo kac soo habo hubba oo kac waxaan ku hayaa hadhow caashaqee hooyo dhan hooyo dhan hooyo dhan habo hubba uu kac soo habo hubba uu kac waxaan kuu hayaa hadhow caashaqee hooyo dhan hooyo dhan hooyo dhan
inkastoo aad markii hore hoos loo dhigaysay inkastoo aad markii hore hoos loo dhigaysay haddana waysa taagno waystahidahacna araafudaytiye haddana waysa taagno waystahidahacman araafudaytiye adigoon hebednimada qaarkeed hebednimada qaarkeed hebednimada qaarkeed hebed buuhad noqotaa